dhammaantoon dhalin raadii dalkan waana ilaahay mahadiisa wax dhiba hadda kama jiraan goobihii shacabku ay wax ku dhex mareen wax hadda sidaas u buurana kama jiraan ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyagoo qaadanaya baaqii madaxweynaha qaranka uu joojiyey oo ahaa in nabadda lagu dadaalo maxaan ku iraadaa una jeediyey dad shacabka dagaalamaya ugu baaqay inay nabadda qaataan wasiirwasaaraha xukuumadda sidoo kale iyo amaradii taliska xooga kasoo baxay guryaha xooga iyo bandilaha xooga oo ahaa in la kala dhex galo shacabkan dhibaataysan misana maxaanku irahda argixisada iyo shaksiyaadka danaha gaar kale ay ka faaidaysanayaan ay isku dirayaan ayay filinayaan ciidamada xooga dalka soomaaliyeed hawshaasna way socotaa odayaasha dhaqanka iyo shacabka soomaaliyeedna si fiican iyo ciidamada xooga dalkuna waa si fiican ay soo afgarteen wixii harayna waa la dhamaystira insha allah marka hadda ciidamo miya miyaad kala dhex dhigteen
ha ciidamaan kala dhex dhignay oo ciidamo yar oo ciidamo farsamo ah kala dhex jooga ciidamo kalena bixiyaan keenaa meesha waa waa la wada tegayaa odayaasha dhaqanka labada dhinac waa imaanayaan insha allah waxaan rajaynayaa in ilaahay laga buro wax fiicanna kasoo baxaan oo islaax beeninaadkaas ay wado wadaan ciidamada xooga dalka soomaaliyeedna ay qaataan shacabka soomaaliyeed insha allah ilaahayna tawfiiqeena mawaafiqiyo ayaan rajaynaynaa haddii allah wadalo waa gartay marka maleeshiyaadka dhinacyada dagaalamayay hubka dhigis miyaad ku samayseen shacabka soomaaliyeed waa iska wada hubaysan yahay waxay u hubaysan yihiinna waxay ugu weynaay argagixisada oo ay la wada dagaalami jireen welina la dagaalamayaan marka xoogaa yar oo daaq layskula dhacay iyo waxyaaba yaryaraa iska jirjira iyo wax oo maxaanku irahdaa argixisadu argagixisadu ay rabto inay maxaanku irahdaa ay ay ay arrimahaas ay ay shacabka soomaaliyeed ku marin abaabiso taasna maxaanku irahdaa waa iska dhamaystirmaysaa haddii allah wadala ogolaado shacabkuna wanaag iyo sharaftooda inay u tashadaan ay u diyaarsan yihiin iyagoo dowladooda kaashanaya insha allah waa gartay marka maleeshiyaadkan madax dhaqameedyadooda miyaad arrintan kala kaashateen mise si awood ciidan ah ayaad u kala dhex gasheen madadhaqameedyadu dee maleeshiyaad dhaqan uma ahane shacabka soomaaliyeed ee dhaqan u yihiin iyo qabailada soomaaliyeed ee maleeshiyaad dhaqan ay gaar ugu yihiin ma jirto marka oday dhaqameedyadu waa oday dhaqameedyo sharaf mudan waa oday dhaqameedyo maxaan ku rahdaa wanaag iyo ixtiraam annaga xaggeena ku leh waa oday dhaqameedyo aan la kaashano oo waxyaabaha yararkaa ee shacabka soomaaliyeed dhex mara waa gartay marka hadda halkay ku sugan yihiin maleeshiyaadka deegaanadoodii ku sugan yihiin awalba deegaanadoodii isku dirayan dadku waa isku degaan waa isku daaq waa isku jib waa isku maxaanku irahdaa marka wax xagga oo shidaaba meesha yaallaa ma jiraan shacabka soomaaliyeed isma diidana ciidamadoodana ma diidana dowladoodana ma diidana qadaf yaraa soo kala dhexgalay oo wax yaraa waxaasna maxaanku irahdaa waxaa ka wanaa ka weyn caqiidadooda iyo islaamnimadooda ka weyn waana dhamaystirmaysaa insha allah waxaas oo dhan waa laga wada
waa gartay marka hadda inta laga wada hadlayo ilaan kulamo baa socda oo laga heshiisiinayo ciidamada halkaas miyay sii joogayaan ciidamada mar walba waxay ku qasbayihiin shacabkooda nabada inay dhex joogaan shacabkooda dagaalkama dhex joog dhex joogayaan waa inay kala joojiyaan waana kala joojiyeen waana dhex joogayaan hadduu ilaaha yiraahdo waa shacabkoodi ma jiraan insha allah khayr badanna waa rajaynaynaa ta kale waxaan u sheegaynaa dadka qaar ee maxaanku irahdaa xoogaa cadiifadaha yaryar iska qaba waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed uma baahna walaac iyo in la buuqiyo iyo in maxaanku irahdaa wadooyin kale loo fure waxay u baahan yihiin in nabadda iyo dowladnimada loo iftiimiyo waxaan idinka codsanaynaa in markaa nala qaadataan cid walba soomaaliya oo maxaanku irahdaa ay dhigaysa dhibaatadu inuu nala qaato nabadda aan raadinayno oo hormuudka ka yahay madaxweynaha qaranka soomaaliyeed waxaan leeyahay dowladnimada iyo nabadaba hala taageero insha allah aakhiraya adduuna iyadaa lagu liibaanaya argixisadana waxaan leeyahay shacabka ha isku dirin ee banaanka soo baxa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo idin taagan shacabka ha ka dhex kaluumaysanin ee banaanka soo istaaga